magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo weli baan la haynay meelo qashinka la kashabo ama laku gubow saas darteedna ganacsatada magaalada iyo weliba iyo doorbidana in qashinkiiyo jeeyana hubiga siyoon iska dheerayana taasina weliba iyo xariis caafimaad ee ka yataa shacabka oo siyaabo sheegedisan iyo isticmaalayana biyowebiga cilmi maxamed cumar ah oo kumid ee ganacsatada magaalada beledweyne iyo weliba usu sheega intiioo jirana ganacsata qashinka kashaba webiga taasina iyo qabadkeeta in biyo sii gudwan mararka qaarshan iyo sababanketa in biyo webiga magaalada iyo kanagdanga
uga waxay qashana ku jira webigaas ama magaalada dhex yaallo ganacsatada beledweyne haba u xooganaatay ayakaa kow ka ah wax keena isbitaallada luuqaqeeda jeedka la maro webiga qararkiisa meelaha webigu ka jireeyo kolley webigu qashinka ma keeniyo bacaha ma dhaliyo webigu bacaha ma dhaliyo
haddaba meeda sababta maamulka gobolka hiiraan wasawaalan ku qabadu waay halista ku jarta webiga qashinka lakashabow gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh cabdi waajid iyo weliba wase sheegay inta dhowr jeer ganacsatada iyo kula hadaleen in qashin lankashibna webiga magaalada balse hadda wali ku dambeeya tallaabo qaada doonana annaga haddii aan nahay maamulka gobolka hiiraan iyo jamaca degmada macduqa magaalada waa isku dhabarjibinay waxaan samaynay meelaha helooyinka ah meeshiis dad joogahee maba looga shubi karo laakiin meelo waxaa jabanjaban oo helo ah oo biyaha laga cabo dariiqa loo maraayo dadka joogaan waxaan u samaynay yaan lambare ka qornay si ciddii qashin wadaa oo webiga ku shubaysa ay noo soo wargeliyaannoogu soo wargeliyaan ilaa iyo hadda laba qof howlwadaag waana looga sheegay markii aan magacyadoodii helnay oon adreeskoodii helnay nabadoonnaa nagu soo baxay oo yidhi haddee ku ron yahay mar dambana inayna ku shubin ballanaan kala qaadanaynaa taas waa soo helnay meelo badan saddex meelood ayaan wax ka qabannay meelaha kale meel dad oo degan yahay ay noqdeen wakhtigii wax laga qaban karana waa wakhtiga webiga jiilaal uu yahay hadda webiga biyo xagaayoo wadaa aaduu u buuxaa hareerihiisa wixii ah oo la gaari karo ayaa hadda loo baraboos garaynayaa sida doqa magaalada adee laku royahay in bal dad fala oo qashinkaas haddaba ka soo saaro haddee laku royahay ay baraboos garayso doctor yaxya cabdulaahi ciise oo ku mid a dhakhaatiirta daraasaadka ka sameeytay halista caafimaad dare ee ku dhalada korta webiga qashinka lakashibow maadaama dadka magaalada qaarsho biyo iyo waraabayaan taasina iyo halis caafimaad oo weyn abuuro korta runtii waxaana jiro cudurro ka dhalan karo dadka qaar inaysan ku baraarugsanayn kuwana ay ku baraarugsan yihiin dadka qaar waxaa suuragala ayagoo ku baraarugsan inay haddana qashin kusii shubayaan waxaa ka dhasha cudurro fara badan sida koleera e w d kuwaasoo dhibaato baan u geysa maadaama qashinka marka webiga lagu shubo annagana dadka ku noole beledweyne ay isticmaalaan biyaha islamarkaana dadkeena biyaha ay dib u isticmaalaan halkaasna ay biyo wasaqa ugu soo gudbaan dadkii halkaasna ay ka dhashaan cudurada faafa sida shubanbiyoodka daacuunka iyo weliba cudurro kaloo badan webiga dhexmaro bartamo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo weliba mararka qaarsho dhibaatooyin caafimaad dare ku dhalada usa saameyn ku weladay bulshada magaalada beledweyne gaar ahaan dadka danyarta eh oo markaasi iyo ku noolina agagaarka webiga usmarow